Gudoomiyaha degmada Gadoon ee gobolka Galgaduud Cabdinaasir Cismaan Maxamed Kooje ayaa baaq u diray wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka Galmudug isagoo ka codsaday in la dardar geliyo taageerada caafimaad ee degmadaasi. Gudoomiyaha ayaa sheegay in degmada Gadoon adeegyada caafimaad ay yihiin kuwo aad u yar marka loo eego bulshada halkaasi ku nool.
waxaan leenahay marka wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha isbitaalka haddaba gacanta ku haya awalan dawada in laga soo xaqabtiro oo dawo hadda inta taala bulshada adeega yaala dawo ku filan bulshada inay hesho in lasoo gaarsiiyo oo dawada aad loogu laba jibaaro taaniyana isbitaalka la gaarsiiyo wasaaradda ay gaarsiiso iyo cid kasta oo masananaha oo deegaanka kasoo jeeda ganacsato hadday tahay qurbo joog hadday tahay dhammaantood la gaarsiiyo isbitaalka inuu noqdo isbitaal isku filan oo rasmi ah oo isbitaal weyn ah oo aan xamar meel ka sokaysa uusan qof dawo uga doonan uusan isbitaal kale u aadin ayaa mataqaanaye aan ugu baaqayaa